bismillaahi raxmaan iraxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare waxaa caawa uu sameeyey magacaabis iyo isku shaandhayn qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha mudane xamse cabdi bare markii uu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqraddiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo sideedaad faqraddiisa labaad xarfaha e iyo b ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha e b iyo c ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo in la dardargeliyo shaqada xukuumadda waxa uu isku shaandhayn iyo magacaabis ku sameeyey xubnaha golaha wasiirada ee soo socda ko mudane biixi iimaan cige waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda labo doctor maxamed cilmi ibraahim waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada saddex mudane abuukar jelaani shiikh waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta afar mudane saadaad maxamed nuur caliyo waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiiradan cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa in si deg deg ah ay ula wareegaan xilalkooda kadib marka la dhaariyo wabilaahi towfiiq